dagaalkan oo ahaa mid u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ayaa shalay ka dhacay magaalada xarardheere ee gobolka mudug wuxuu dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa mooryaanta macawisleyda ee ku sugan degmadaasi iyo askarta dowladda federaalk ee lagu soo tababaray dalka eritereya dagaalka ayaa la sheegay inuu daba socday kufsi ay habeen hore xarardheere ka geysteen ciidamada dowladda federaalk ee lagu soo tababaray dalka eritereya kuwaas oo falka kufsiga kula kacay gabar ka mid ah dadka degan magaalada waxay wararku sheegayaan in laga itaal roonaaday kuwa lagu soo tababaray dalka eritereya waxaana dagaalka ka dhashay khasaare kala duwan oo soo gaaray ciidanka dowladda federaalka ugu yaraan laba askari oo uu ku jiro sarkaal ayaa ku dhintay dagaalka halka ay ku dhaawacmeen saddex kale dagaalka ayaa ugu dambeyntii joogsaday hase ahaatee waxaa degmada ka taagan xiisadda ka dhalatay dagaalka ciidanka lagu soo tababaray eritereya ayay dadka ku dhaqan deegaanadaasi ku eedeeyeen inay ula yimaadeen dhaqanxumo baahsan oo ay ka mid tahay kufsiga dumarka si kastaba ahaatee marar badan ayaa waxaa sidaan oo kale u dagaalamay askarta dowladda federaalk iyo kuwa mooryaanta macawisleyda ee xaabada looga dhigay dagaalka rajabeelka ah ee ka socday labadii sano lasoo dhaafay gobolada dhexe ee bartamaha soomaaliya